asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo hadalsane muqdisho kusoo dhowaada warka subaxa qodobada saaka ku dhegaysa doontaana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo magacaabay taliso cusub oo lagu soo kordhiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo ka dhacay gobollada shabeellada hoose jubbada hoose iyo galguduud dowladda soomaaliya oo sheegtay inay waddo qorsho dib loogu howlgelinayo shirkaddii soomaaliya airelan nabadoon farxaan sheekh maxamuud oo maanta dib loogu caleemo saaray magaalada cadaado ee gobolka galguduud shirkii dowladda soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f uga socday magaalada nairobi oo la soo gebagabeeyey wasiirka maaliyadda soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey qodobadii looga hadlay baraadka dibadda warka subaxa saaka ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn madaxweyne baiden iyo dhigiisa urdugan oo kala sixday heshiis ku kacayo saddex iyo labaatan bilyan oo dollar iyo qaramada midoobe oo ka digtay halis ee ka baxsan dagaalka ka dhacayo xaaladda haza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale subaxan wanaagsan dhegeystayaal saakay waa jimco taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka subax ee dalsan saakay kuwooda ugu waaweyn waxaad kusoo dhowaataan warkii aad maqasheen oo intaasi ka dhammaystiran aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa taliso cusub waxa uu kusoo kordhiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi dib u habeen uu ku sameeyey ciidanka qalabka sida ee soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya waxaana lagu yidhi iyadoo laga duulayo dib u habeynta iyo dardargelinta awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxa uu madaxweynaha qaranka uu xeer madaxweynuhu kusoo saaray talisyo cusub oo lagu soo biiriyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwaasi oo kale ah taliska ciidanka gaarka ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliska tababarada ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliska sahanka iyo wardoonka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo taliska taakulada guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed talisyadan ayaa waxaa loo kala magacaabay sariyo guuto axmed cabdulaahi sheekh taliyaha taliska ciidanka gaarka ah gaashaanle sare axmed ciise axmed taliyaha taliska tababarada gaashaanla dhexe axmed cabdulaahi nuur beeryare taliyaha taliska sahanka iyo wardoonka gaashaanla dhexe ibraahim maxamed maxamuud taliska taakulada guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay inay halkaasi ay kasii ambaqaadaan dagaalka dalka looga xoreynayo waxa lagu yiri argagixisada ayaa lagu yiri ama lagu soo gabagabeeyey warka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo markaasi lagaga hadlayay taliskan cusub ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu kusoo kordhiyey ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay wado qorsho markaasi dib loogu loogu howlgelinayo diyaaradii ama shirkadii diyaaradaha ee soomaaliya irelan taasi oo in muddo aanay markaasi soomaaliya helin adeega shirkaddan oo markaa muujinayso in ay astaan qaran ay u tahay qaranka soomaaliya ee soo kabanayo mar uu la hadlayay warbaahinta markaasi dowladda maariyaha guud ee waa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshayaal badan oo dowladda soomaaliya uga degsan sidii loo howlgelin lahaa shirkadii diyaaradaha ee soomaaliya irelan oo uu sheegay inay tahay astaan qaranku uu leeyahay waxaana uu tilmaamay in dowladdu ay wado tallaabo dib loogu howlgelinayo shirkadii diyaaradaha ee soomaaliya irelan
horta annaga dowladda soomaaliyeed hay-ad ahaan waxaa naga khuseeya dhinaca sharciga in aan taarga sii karno laysan aan sii karno duulimaadyada injineeradeeda aan laysan sii karno intiiba waa noo diyaar failka ayay noogu jiraan berita haddii la yihahdo somaali airlines ayaa la bilaabayaa shuruucdii lagu dhaqi lahaa oo dhinaca duulista rayidka hay-adaha naga khuseysay dhammaantood failka ayay noogu jiraan waana u diyaarsannahay waxaa jirtay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada federaalka soomaaliya guddi aan anigu xubin ka ahaa ayay u xil saartay sida ugu sahlan ee somaali airlines lagu bilaabi karo macluumaad fara badan ayaan soo ururinay macluumaadka waa kala dhigdhignay waxaana soo jeedinay talooyin sida ugu sahlan ee lagu bilaabi karto lagu bilaabi karo shirkadii somaali airlines macluumaadkii oo dhan wasaaradda gacanteeda ayay ku jiraan wasaaradduna waxay wadaa tallaabadii labaad oo loogu gudbi lahaa sidii dowladda somaali airlines ay ku bilaaban lahayd insha allahu tacaala xilligeeda ayay sugaysaa laakiin dowlad ahaan waa u diyaarsannahay hay-ad ahaanna boqolkiiba boqol waa u diyaarsannahay
codkaasi waxa uu ahaa maariyaha guud ee hay-adda duulista rayidka sida aad maqlayseenna waxa uu ka hadlayay qorshaha dowladda soomaaliya ee dib u howlgelinta shirkadii diyaaradaha ee soomaaliya ireland dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay dagaalo ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya al-shabaab ay kula galeen ee deegaano ka tirsan gobolada ee shabeellada hoose jubbada hoose iyo galgaduud ee soomaaliya afhayeenka ee wasaaradda difaaca ee soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si gaara u faahfaahiyey howlgalladii iyo gulufkii ugu dambeeyey ee ka dhanaa maleeshiyada shabaab oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay fuliyeen howlgalladaasi oo si gaara kaga dhacay goboladaasi aynu markaasi xusnay ee galgaduud iyo sidoo kale ee jubbooyinka gaar ahaan jubbada hoose iyo shabeellada hoose afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga laba xidig leh sheekh abuukar maxamed ayaa ka hadlay arrimahaasi
deegaan la yidhaahdaa bacadka saarey oo u dhexeeyo caliyabaal iyo waniile ayaa waxaa laga maanta lagu arkay meydad dheeraad ah oo khawaariijta al-shabaab ka mida oo ilaa iyo labaatan gaaraayo waxay xoreeyeen deegaano badan waxaa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen istanbuul iyo cusbo buulo xaaji xalimacadey oo u jiro qiyaas ahaan boqol kilomitr magaalada kismaayo row wuxuu isku soo dhiiba deegaan layidha qaraarow qararow oo hoostaga gobolka mudug ayuu isku soo dhiibay dhagaalqabahaas wuxuu ka mid ahay horjoogayaasha gobolka mudug u qaabilsan khawaariijta al-shabaab alxamdu lilaahi wathanaa'u lilaahi wasalaat ciidanka nabadsugidda waxay xoreeyeen deegaano badan waxaa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen istanbuul iyo cusbo buulo xaaji xalimacadey oo u jiro qiyaas ahaan boqol kilomitr magaalada kismaayo kagana beegan tuulooyinka la xoreeyey dhanka galbeed waxay ku jiraan gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ciidanka maamul goboleedka jubbaland waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ka shaqaynayo mar walbana ka fikiraya sidai nabadgelyo uga shaqay lahaayeen sidaasoo kale waxaa howlgallo barakaysan ka dhaceen degmada rumlugood ilaa xadka isku xariiriy galguduud sida maraay suuley hiloolgaab iyo ceelbacad ayadana sifeen barakaysan ayaa ka socoto miinooyin ayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ka soo saareen mana sinna dowladnimo iyo dowlad la'aan argagixiso lagu dhex noolaado waxay dareemayaan shacabka ku nool degmada rumlugood in la gaarsiiye macaawino waxaana daba joogi doono ilaah idinkiis wax kale oowax badan oo barakaysan ayaa daba joogi doono shalay haddii khawaarijta idin dhibaatay jireen maanta dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay nabadgelyadiinna caafimaadkiinna iyo waxbarashadiinna iyo
waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda difaaca ee soomaaliya iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta sideedaad ee busha dulxaj loona yaqaano yoomul tarwiya maalinta aroorka ayaa maanta malaayiin xujay ah oo adduunka isaga yimid islamarkaasina ay adeeg isla markaasina ku guda jira inay ka faa'iideystaan maalmahan kheyrka badan ayaa xujayada soomaaliyeed oo ka mid ah xujayadaasi loo daabulayaa mina ilaa iyo boqol iyo soddon bas oo kiiba loo qorsheeyey inuu qaado konton xaaji ayaa lagu daabulayaa xujiyada saakay iyada oo qeybtii ugu horeysay ay xalay wakhti dambe ama gelinkii dambe ilaa waa berigii hore ee saakay ay degeen goobihii loo diyaariyey tirada xujiyadu soomaaliyeed ee sanadkan ayaa gaarayso kow iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji iyadoo marka lagu daro xubnaha bicisada ay noqonayaan kow iyo toban kun toddoba boqol shan iyo toban ruux oo intooda badan ay yihiin culimada iyo mas-uuliyiinta ee dowladda dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino nabadoon farxaan oo ka mid ah cuqaasha dhaqanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa waxaa duub ama loogu caleemo saaray magaalada cadaado in uu noqdo nabadoonka mid ka mid a beelaha dego magaalada cadaado
munaasabad ballaaran oo si hersare loo soo agaasimay islamarkaasina lagu calima saarayay nabadoonka mid ka mid a beelaha dega magaalada cadaado ayaa maanta waxay ka qabsoontay gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgadood munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay aqoon-yahanka waxgaradka duwabka dhaqanka qeybaha kala duwan ee bulshada beesha iyo maamulka magaalada cadaado ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay duwabka dhaqanka ee kasoo qaybgalay munaasabadda iyagoo si weyn usoo dhoweeyey caleemasaarka nabadoon faarax sheekh maxamuud doonka farxaan ay soo duubeen marka hore horta waa ka guddoonnay waa ka qabannay waana ka soo dhoweynaynaa farxaan sheekh maxamuud maanta baran mayno horan u naqaanay maantana la bari maayo horan u naqaanay wuxuu ahaa samafalo ummadda u dhexeeya muslinuu ahaa haddeerna waxaan ka rajaynaynaa maanta asagoo asagoo xilhay inuusaasaan u naqaanay asagoo xil loo dhiibay faraska waxa la waxaa usha loogu dhuftaa jeedalka ha caan ha orod badiyo waxaan ka rajaynaa maanta inuu sii labanlaabo
walaalayaal warfaa oo maanta u jooga meeshan adinkuna aad maaragtay kala soo qayb gasheen oo halkan lagu calama saaraya nabadoonka guud ee reer warfaa wuxuu soo maray waa natiijo ka dhalatay geedi dheer geedi socod dheer soo socday geedi socodkaasu wuxuu ku salaysan yahay ama uu ku unkan yahay in warfaad loo mideeyo tiro iyo talo in loo mideeyo waxay tusmo u yihiin insha allahu in la sii ballaariyo oo midnimadu ay noqoto mar kasta mar kastoo kor loo sii kocay midnimadu ku habboon tahay meeshaan dadkii dhigay goloshaan xafladda calemasaarka nabadoon farxaan sheekh maxamuud
warkaasina waxa uu la xiriiriyay caleemasaarka nabadoon farxaan sheekh maxamuud oo lagu caleemasaaray magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee soomaaliya halkaad warkaasi subaxaad ka dhegeysaneysaan waa raadiya hadalsan ee magaalada muqdisho madaxweyne biden iyo dhigiisa erdogan ayaa heshiis kala sixday kaasi oo ku kacayo saddex iyo labaatan bilyan oo dollar turkiga iyo mareykanka ayaa kala sixday qandaraas ankara loogu iibinayo diyaaradaha dagaalka ee f sixteen kadib markii xukuumadda washington ay aqbashay heshiiskan oo ku kacayo saddex iyo labaatan bilyan oo dollar heshiiskan ayaa yimid kadib wadaxaajood markaasi muddo socday sida ay sheegayaan ila wareedo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga turkiga qandaraaskan waa la saxiixay wafuudda ka kala socota labada dhinac ayaa ka wada xaajoonaya faahfaahintiisa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee turkiga sida ku cad heshiiskan turkigu waxa uu heli doonaa afartan diyaaradood oo cusub oo f sixteen ah iyo in loo casriyeeyo ilaa iyo sagaal iyo toddobaatan ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee hadda jira wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa toddobaadkii hore bogaadisay tallaabo weyn oo hore loo qaaday oo ah iibsashada turkiga ee diyaaradaha cusub ee f sixteen oo ay ku tilmaamtay f sixteenkii ugu horumarsanaa abid la sameeyo lagana iibiyo oo keliya xulufada ee ugu dhow iyo saaxiibada ee markaasi la ogol yahay tani waa tusaalaha ugu dambeeya ee sii wadida ballanqaadka mareykanka ee iskaashiga amniga ee turkiga ayaa lagu yidhi qoraal loosoo dhigay baraha bulshada sida sharciga dhigayo wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ogeysiineysaa kongareeska heshiiskan ama aan idhaahday ogeysiisay kongareeska heshiiskan bishii janaayo iyo sidoo kale sideed dhibic lix bilyan oo gaar ah oo looga iibinayo afartan diyaaradood oo nuuca f soddon iyo shan ah dalka griiga mareykanka ma aqbalin wax kala iibsa waa wax kala iibsiga ilaa turkigu uu ka ansixiyey xubinimada sweden ee nato baarlamaanka turkiga ayaa bishii janaayo waxay ansixiyeen xubinimada sweden ee nato kadib in ka badan hal sano oo dib u dhac uu ku yimid taasi oo ka caraysiisay reer galbeedka si ay ugu midoobaan dagaalka ruushka iyo ukraine erdogan ayaa lagu wadaa in bisha soo socoto uu ku biiro sharmadaxeedka nato ee ka dhacayo magaalada washington waxaana la qorsheeyey in uu wadahadal ula yeesho dhigiisa dalka mareykanka ee jo biden bishii hore kaasi oo noqon lahaa kulankii ugu horeeyey ee aqalka cad balse dib loo dhigay sababo la xidhiidha jadwalka ama jadwalada labada dhinac warkii subaxa saaka ka dhegeysaneyseen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysatahay saaka oo jimco ah waa inaga intaa idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la jaanqaadka warka iyo ka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo